أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maleeshiyaad murtadiinta baangarafta ka tirsan ayaa si bareer ah dad shacabaha ugu xasuuqay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe qaraxyo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose wilaayadii shabeellada dhexe ayaa dowlo diini ah u soo gebagabaysay howlwadeennada maktabka zakawaadka ee wilaayadaas ku dhowaad kun qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaano hoos taga magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay xablad dacwi ah oo wilaayada islaamiga baay ay ka wado deegaano ka tirsan wilaayadaas wilaayada islaamiga bakool ayaa madaraso lagu baranayo culumta sharciga ah iyo midda maadiga ah ka hirgelisay deegaan hoos taga degmada tieglow ee wilaayadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhdii hijiriguna ay tahay toddobiyo tobanka bisha jamaadul awal kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isagay oo dhan maleeshiyaad murtadiinta baangarafta qayb ka ah ayaa si bareer ah dad shacbaha ugu xasuuqay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkani waxaa haya walaalka cabdiqani maxmed wararka ka imaanaya shabeellada dhexe ayaa sheegaya in ciidamo murtasaqada baangaraaftaha oo ay kor ka taageerayeen diyaaradaha dowladda saliibiyadda maraykanka ay weerar habeendheelmed ah ku qaadeen tuulo dad beeraleyah ay ku nool yihiin oo lagu magacaabo daniga baalow oo dhacda duleedka deegaanka basra ilwaraadyo deegaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in dhibaato badan ay kala kulmeen weerarka ay soo qaadeen maleeshiyaadka murtadiinta baangaraafta kuwaas oo tuuladaasi dilal iyo dhaawacyo ugu geystay lix qof oo shacab ah ugu yaraan ilaa saddex qof oo shacab ah ayay dileen maleeshiyadan kuwaas oo labo ka mid ah ay ahaayeen ilmo yaryar sida ay soo sheegeen dadka deegaanka halka qofka saddexaadna lagu sheegay inuu ahaa wiil da-da qaangaarka ka gudbay sidoo kale waxay dadka deegaanku xaqiijiyeen in dadka ay dhaawaceen maleeshiyada murtasaqada maraykanka ee danab ay labo ka mid ah yihiin haween halka midka saddexaadna uu yahay rag waxaana lagu howlan yahay xilligan aaska shuhadada dadka rayidka ah waa kan mid ka mid ah ehelada dadka la xasuuqay oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen niyow akhbaar ee, todobadii saaxweynimo ayaa niman ah, loo maleeyahay bangaraf loo maleeyahay waxaa soo weerareen ee, guulo laga magacaabo ee, daniga baalow Ha- ha- ha- ha, balaj afgoynta udhahaysa basre u dhowdahay basre waxaa lagu sameeyey dadka masaakiinta eh dad hadda dhibaato le eh, oo oo beeraley eh ay joogaan Ah, waxaa la yeelay bad ah, sidii roob ama loogu daadiyey adi hadda waxaa dhaawac la qaaday dhaawac inta dhaawacantay adi sagaal qof waaye saddex qofna hadda la duugaya tirada dhimashada guud waa imisa daris darida guud adi saddex waaye saddex saddex dawaminsheer dawaminsheer midkan loo yaqaana lagu dhuftay iyo abow lamadan darbina howlgal socday sidaas umayna diyaaro oo heebtooda la gariyeyn oo hawada ay ku buubayaan maaragtay tuulooyinkaas ka bixi waayeen balad iyo afku inta udhexaysa marka sababto intaasaa keeni kortaa la isleeyahay ha todoba saa abaar todoba saa noo imaadeen salaadina waa naga tageen oo intii la cadimin cadanka koowaad intii la cadimin waa naga tageen dadkan si gaara loo beegsaday waa dad dad beeriley ee waaye oo waxba siyaasana shuqul ku laheen dad beeriley oo beer iska filata waa isku xoogsata e qaarkood waxay kasoo barakaceen baydhabo buur hakaba qaarkood waxay kasoo barakaceen iyeglow dhinac boqolaakada kasoo barakaceen wax hadda dhibaato le ay dalka ay ku sumeeyeen ma le wax siyaasana kuma mashquuli jirin marka dad beeriley waay waxba iska maskiin oo marka waxba haysanin waay waa qayb ka mid ah dhibaatooyinka ay ciidamada murtasaqada ah ee hoostaga dowladda saliibiyadda maraykanka ay ka wadaan gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe sidan oo kale ayayna diyaaradaha cadowga iyo maleeshiyaadka murtadiinta si bareer ah ay ugu xasuuqeen dad rayid ah inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo afgooye waad mahadsantahay cabdiqani qaraxyo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay qaraxa ka fuliyeen fariisin maleeshiyaadka riddada ay kaga sugnaayeen gudaha degmada afgooye waxaana qaraxaasi ku baktay hal askari oo murtad ah sidoo kale shabeellada hoose mujaahidiinta ayaa qarax la beegsaday xafiiska taliyaha booliska ridada degmada afgooye murtadka lagu magacaabo xasan xuseen xaaji waxaana jira khasaare soo gaaray maleeshiyaadkii ridada ee halkaasi ku sugnaa dhanka kale wilaayada banaadir howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliin xaafadda gaawagoday ee degmada kaaraan ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiinta ka tirsan waxaana jira khasaare gaaray murtadiinta wilaayadii shabeellada dhexe ayaa dowladdii inaha u soo gebagabaysay howlwadeennada maktabka zakawaadka ee wilaayadaasi casaam carafaad ayaa si ambaqaaday warbixintan dowladan oo lagu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee cuhmaan ibnu cafaan waxay wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe u soo gebagabaysay howlwadannada maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe dowladan oo socotay muddo saddex maalin oo xiriir ah waxay howlwadannada maktabka sakawaadka ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ku qaateen culum kala duwan iyadoona munaasabadii lagu soo gebagabaynayay dowladda ay ka dhacday degmada aadan yabaal taasoo ay ka soo qaybgaleen marti sharaf kala duwan qaar ka mid a howlwadannada maktabka sakawaadka wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ee dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa sharaxay culumtay ku qaateen dowladdaas ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaalaa nugu galladaystay nicmooyinkiisa kala duwan ayna ugu weyntahay nicmatul islaam wal iimaan intaas ilaahay subxana wa tacaala ayaa ugu mahad celinaynaa allahii markana soo waafajiyey haddana dowladda tan ah inaan dhammaysanno allahiina soo waafajiyey ayaa mahad mudan intaas kadib waxaan u mahad celinaynaa dadkeena umrada ahay aan u mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa ilaahay subxana wa tacaala u soo waafajiyey macallimiinteen culummadii na wax bartay kelimaadkii iyo xasanaadkii iyo khayrkii ay noo dardaarmeen ilaahay subxana taala marka waxaan weydiisanaynaa in ilahay subxana taala ka abaalmariyo oo janaatul firdaws ilaahay siiyo subxana watacaala oo miisaankooda iyo xasanaadkooda ilaahay uu kabo subxana watacaala beriga yowmalqiyaama ee intaas kadib waxaan qaadanay kitaaba waxaa ugu horeeya dowladdaas horta waxay socotay saddex maalmood dowlad magaceedana waxaa la yidhahdaa cuhmaan bin cafaan shacaarkeedana waxaa loogu magac daray mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi kamatali xabatin anbata sabca sanaabila taasaa loogu magac daray oo shacaarkeeda ah kitaabada marka aan ku soo qaadanay ilaa dhowr todoba meelaas ay gaarayihiin waxaa ka mid ah kitaabka ugu horeeya aljundiyatu waalimaaratu aadaabun wa sifaatun kaasaa ugu horeeya waxaa ku xiga oo sagan ka hadlaya taqwada ilahi subxana wa tacaala kitaabka taqwada aa ku xiga waxaa kaloo ku xiga xusnulkhuluq waxaa kaloo haddana qaadanay oo ku xiga asabru waxaa kaloo haddana ku xiga asbaabu athabaati cala addiini waxaa kaloo haddana ku xiga xifdu alamaanati waxaa kaloo ku xiga cadaabu alqabri intaasaan aan noola akhriyey ilaahi subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa culummadii noo akhrisay miisaanka xasanaadkooda is ilaahi u saara annagana is ilaahi nagu anfaca kuwii qaatiyo marka oo gutay ilaahi naga dhigo subxana wa tacaala ilaah baa ku mahadsan allahaasaan u mahad celinaa subxaana wa tacaala uma waxaan u mahad celinaynaa akhyaarta iyo culummada iyo macalimiinta dowladda noo doorbidaya noogu soo qortay oo khayrkaana waa noo akhris ilaah baa ku mahadsan uma iyagaa mahadsan ilaahi ha ka amaal mariya subxaana wa tacaala miisaanka hore qiyaamo allah u saaro taas intaas baan uga baxay insha allahu tacaala dowladeennu waxay ku saabsan tahay oo looga magac daray cuhmaan binu cafaan radiallaahu canhu magaceedu saas way ku magac baxday shicaarkeedu waxuu yahay qowlullaahi tacaala mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi ka mathali xabba taabaha meeshana lakuga akhriyo waxaa ka mid a toddobaday ka kooban yihiin ammaanaadka inaan xifdinno ayaa islaamka noo dhiibtay iyo midda oo cumuum aho meel walba cidoo jamaca ayaa meesha looga hadlay oon ku qaadanay casharadeera dowradan oo ah saddex maalmood waxaan u mahad celinaa allah uma kadib waxaan u mahad celinaa macallimiintii iyo mas-uuliyiintii dowradan noo soo qorsheeyey ardadii mataqaanaa ku soo dhammaysatay kuna sabartay dowradaas dowradan waxaa loogu magac daray cuhmaan binu cafaan radiallaahu canhu shacaarkeeduna waxa waane mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaahi ka mathali xabba kitaabo badan ayaan ku qaadanay waana mataqaanaa nimco aad iyo aad u ballaaran ayaa meeshaas mataqaanaa dullaankan ku qaadanay waana ka mahad celinaynaa anigana waxaana laga rabaa insha allahu kuwii qaato oo ku dhaqmo inuu ilaahay naga dhigo wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa muddooyinkii dambe dardargelisay dowraadka diiniga ah iyadoona maalmo ka hor ay ahayd markii dowlad diiniga u soo gebagabaysay haweenka ku dhaqan degmada aaday yabaal waad mahadsantahay casaam ku dhowaad kun qof oo ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga magaalada baydhabo ayaa ka faa'iidaystay xamlad dacwi ah oo wilaayada bay ay ka wado deegaano ka tirsan wilaayadaasi warbixinta warkani waxaa haya walaalka bashiir muuxidiin awo ayman xamle dacwadeedkii loogu magacdaray kun caaliman aw mutacaliman ayaa weli waxay si dardar leh uga socotaa deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada islaamigaha ee baay halkaas oo risaalada towxiidka lagu gaarsiinayo dadka ku nool miyi iyo magaalo xamle dacwadeedkan uu shicaarkeedu yahay alcilmu waalcamal ayaa kusii fiday deegaanada sabyi buulo garas cadaayin iyo buulogalool oo dhammaanba hoostaga magaalada baydhabo goobaha ay gaareen ragga ducaadda ah ee ka socda maktabka dacwada waxaa si weyn looga dareemayaa isbeddel xagga waxbarashada kadib markii risaalooyin qayim ah loo akhriyey dadka muslimiinta ku dhowaad kun qof oo isugu jira rag iyo dumar ka kooban yar iyo weyn iyo arday ayaa si weyn uga faa'iidaystay dowlaad sharci oo qayb ka ah xamladan dacwiga ee sida aadka kaga socota deegaanada aan kor kusoo xusna ee hoostaga magaalada baydhabo ragga ducaadda ee ka qayb qaadanaya jowladan dacwiga ayaa duruus sharci iyo muxaadaraad u jeedinaya bulshada haddaba maxaa duruus ay qaateen bulshada deegaanada sabyi buulo garas cadaayin iyo buulogalool muddadii ku dhowaad halka bil ducaad ay ku sugnaayeen deegaanadooda dowlad socotay ka socotay deegaanka ummadda deegaamada dowladda islaamka mase muslimiinta maamulayaan deegaanka ummadda ka socotay gaar ahaan degmada baydhabo deegaan hooseedaw kumada iyo deegaanka buulogaras tuululeraw cadaayin iyo buulogolool tuululeraw goobta maylaraaysu shanaad yahayti deegaanka sabiya oo dowladasa toosan ka socoti akhyaarta la handaray unuba kumadhayni walaayada hadarti gaar ahaan walaayada baay iyo waa maylaraay qorshahaas hadijidii dadkaas muslimiinti iyo raacyadiyo e hooskoya ini maylaraaysu la dhaqaado ini dadki hal mar lahajamciyo la buraarijiilanki walkumognayn usun ogaynan ogaada kii walaagasay haayeen usuun horanka buraaraga kutubada dowladda laka akhriyaay waajibaada kumadhay may kumadhaayay kitaabkaas leeraw alarbacuun arbacuuna xadiisan fii dami tacasub alqabiliya kitaabka leeraw may kumadhaayay risaala waajibaad leeraw asaasiyaad risaalo leeraw iyo kumadhahayti anta bana dadka may wahaa antiyo badan antiyo ogna qaar ka mid ah dadka deegaanadaas ee ka faa'idaystay jowladan dacwiga ayaa soo bandhigay wixii ay faa'iideen mayna su-aalay nala baraayay horta kitaabul araaw asaasayato diin alaada ariga su-aal waljawaab laraaw yaana la baraay awalka kitaabka eh tan kalmay bana la baraayay wala ilaahay nin aboori mayna ilaahay nin aboori khalaqana allahu inu ilaahay aawudno khalaqana allahu ilaahay mayna aboora licibaadati inuna aawudno waxdahu shiladis walaa nushrika anuun wadaajina bihi billaahi ilaahay shayan walba nun wadaajin horta taasan baraay ilahayni afa cibaada ma eto haddana cibaada nu abudna balahay cibaadada ma et hiya alcibaadatu cibaada hiya ismun isin ini ata maga ata jaamicun oo kulmiyaaw likulli ma yuxibu llah walilaahi alsijeeli wayar allah waan iskira leeyi oo min alaqwaali goolyaalee walafcaali ficilyaale adaahirati oo muuqdaan wal baadinaati oo qarsan may garana baraayay diinkaynu martabis ama jaranjeeradays ka maraatib diini maraatib diini alaaa sadan iyo ata waya alislaamu islaamnimo waliimaanu rumaayo walixsaanu ixsaan dadka maktabka kusoo ducaadee inyodha kaalmayaano waan isku aragday isa socono isa dareerno kaasa rajceeno nanagnagu faa'iidadaasi oo qiimada badano hadiidan tanga ee inay ardayna nin hilmaansin walaa maybo dadka baadiyaha ma ana haddii marbana nin buraarijiino arday markokanandeeño dadka may waa muga fala an badanyiin iyo aan ciiman shoono qabaan mayb waa dadka adduunyihi waa ku qaalimaada mid ka mid a malaaqyada deegaanada hoosaga magaalada baydhabo ayaa bogaadiyey dadaalka maamulka wilaayada islaamiga ee baay ee ku aadan dardargelinta howlaha dacwada dadkii akhyaartii deegaankii eediyeeda aan ka faraxsagna aan ogeeki laha nin socdi doorooyin oo waabatumon iyo walila jaroob nin socdi ummadda geeka ilaahay kinroonyab ini la deersiyo jahliga iyo kukubahaano ilaahay kindiintiyo iyo kafahmaan iyana ilaahay kinroonyab liin ku tirgali dadki hana geysi maylanalaa jazaakumullahu khayran may ballanaahan dadkii han dareeray ama taleediya walkulahaay may ballanaa jazaakumullahu khayran eedaas inka mahadnaqaana eeda anka faraxsagna ummadda ilaahay kinroonyab may ka hormaraase ini diintiya iyo barato oba diintiya iyo barato adduunya akhraab dhurowas dadkii taleedan wal ku lahaa may balanaha jazaakum allahu khayran dadkii dhegeysidina maylanana dadkii ka camal falay waana dhegeysid ilaahay hanoo weelo dadkii ninkooye walbarasho ninka kooyen may balanaa ilaahay ajar joogmoojiyo ugu dambeynna mid ka mid ah dadka ku nool deegaanada hoosaga magaalada baydhabo ayaa tiriyey tix gabay ah oo aad u soo jiitay dhammaan dadweynihii ku sugnaa halkii ay ka dhaceysay munaasabad lagu soo gebagabeynayey jowlo dacwiyaha oo ka dhacday deegaanka cadaayin mujaahidiinta meeldheerning koeno macalmalaagyadii oo maalimiintii oo ogadalaan meelingning koeno manateedana manati qur-aanka ninka akhriyaan mahadmowlaagan sugnaatay tuma mahadsanyiin meel mugda waa ka jarnay manaaradii faasoon inshaanana mahadmowlaagan sugnaatay tuma mahadsanyiin mush mooro ka dhaha oonta ka jarnay meel kumeedun waasnaynay murtiijinada meelingning ku afteeneana macaanka ilmagaana dhadhan siin mahadmowlaagan sugnaatay tuma mahadsanyiin mutajaahilkiina noobiyeyna mahadsanyiin tangmahadalinta intaanku gudubay gunto inta degaasoyaan walyarsinku garwaaqsiye geesiyaasha reer luwa inga badaana guluf olaad hoob la deero gaalaha bato guryaha ku bahadlaan garoobka i gabartiyo gabansho i gareytiyo garmudowtiyo i gargaduudshooba gaatirka le gacanta ka gobsaano ki gaatir la-aan gurbij ay le ganaan wada gaatir i gaari ka gadadaab gundaasa goobtan degaasa gacliyaal ogaada akbar diinjaalaan nishaay reer daalu salaamana diintan daayinleena dulliga isku dulqaadneen waa isku dulqaadnay horandirinen daraalenano haatoy maylka deerehe derisko dhoorno lakadeerey diinta daayino daraaleno haatoy alla daymidiis u halno lakadeerey diinta daayino daraaleno haatoy daawuudka hoosnado lakadeerey diinta daayino daraaleno haatoy daarihii firdowsi lakadeerey diinta daayino daraaleno haatoy
dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale xamladan dacwiga ee gaartay deegaanka bootis oo isla baydhabo hoos tagta halkaas oo in ka badan shan boqol oo ruux oo isugu jira rag iyo dumar ay ka faa'iidaysteen duruus sharci iyo muxaadaraad ay jeedinayeen ragga ducaadda ee ka socda maktabka dacwada waxaana maalmaha soo socda raggan ducaadda lagu wadaa inay gaaraan deegaanaha horleh oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay aad baad u mahadsantahay abuaiman ugu dambeyntii wilaayada islaamiga bakool ayaa madaraso lagu baranayo culumta sharciga ah iyo midda maadiga ahba ka hirgelisay deegaan hoostaga degmada tieglow ee wilaayadaasi mar kale warbixinta warkan waxaa haya cabdiqaani maxamed deegaanka wasiilo oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada tiyoglow waxa uu dhowaan martigeliyey munaasabad ballaaran oo furitaan u ahayd xarun waxbarasho oo hoos tagayso maktabka tacliinta sare ee wilaayada bakool taas oo ay wax ku baran doonaan jiilka mustaqbalka ee bulshada deegaankaasi madarasada oo loogu magacdaray khaliifkii labaad ee muslimiinta cumar ibnu khadaab allaha ka raali noqdee ayaa xafladii iftitaaxeeda waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada bakool culimo waxgaradka deegaanka waalidiin iyo qeybaha kale ee bulshada ugu horeyn mid ka mid ah culimada deegaanka ayaa kelimad muhiim ah goobta ka jeediyey maxadilaahi bacdija maybang maxdi ane xarakatu shabaab ulmujaahidiin wakhaasatan maybang maxdi ane maktabu tarbiya watacliim intaas kadib walaalayaalow ee aragahay tag nicmadanga ilaahay niinshaani goobadda hormayban ii waajibte in ilaahay ka shukreen suma haddana inanu kufaa'iidsanan linlayacan geeka mayban roognaa maalantu xamaasadii allo hoogaha yar farax yajar laakiin shay kasta oo diinga masahayn horumare aafiley maylin baahanya markan aafadaas inanu isku ilaalinan meelang mayba lakabaraday maado kasta ya lakabarada owlaad aadaab lehoo diinka islaamka baradaas ya meelan ha kubahadoon islaamka mayba macalimiinga shaani marwelba walha kontaroole lan kasta onog dhali onog shay madarsadan kooy koro
intaasi kadib mid ka mid ah guddigii dhismada madarasada oo goobta ka hadlay ayaa bulshada deegaanka u dardaarmay inay ka faa'iidaystaan xaruntan waxbarasho kuwaani may waahaan iskuulku may waahaan muddo dheera laga magaabayaay maraaxil badan maraysa hadduu sheekha sheegay geedka may barhoogne insha allah xafladii furitaanka walkastiin hoaba may waalikeeda diila hoob ilaahay beer mara may waalka guulaysidee geedka maalintii may waahaan may waa maamulkii iyo shacabkii may waa deegaanka iyo macal ardayda kulli ummadii dhan muslimiintahay oo kulameen xafladii furitaanka langwada kooya geeka ilaahaynin qadari marka ma ilaan inay dardaarmeen insha allah muslimiinta may waa walaalaga eh oo deegaanka degan insha allah walbarashada diyaaran ana in awlaadan iyo macalunuuba ka faa'iidaysano bulshada muslimiinta oo dhan ka faa'iidaysato insha allah dadka meelaha ka baxaana dad muslimiinta dhan anfacaw nagadaan saasa rajeeyaan insha allah ilaahay kawaala sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay waalidiintii deegaanka oo ubadkooda ay wax ku baran doonaan iskuulka waxayna u mahadceliyeen bacdalaahi mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada
walaalayaal ana ma dheerayaw waldhamanba male kee horta ilaahay aan mahadyaan maxadila maata mayn mahadyaane maamulkeen unumay fadaan iskoolkaas inta laka dhisay oo unuuna diyaarangana ani iyaalsheegno walkastaba maaragna diyaarangana ani maamulkana ogaad insha allah farxad iyo mahadsiin ka dhowacayaan wanaag asalaamu calaykum waraxmatullah waxaa sidoo kale xafladda kelimad ka jeediyey malaaqii deegaanka wuxuuna bulshada kula dardaarmay inay fursadan qaaliga ah ka faa'iidaystaan ahwaani mayla dardaarmeey ee, horta adduunya sabar badan oo la wade maalimiintii waalidiintii oo ardayta dhalli i ardayti ini sabar dheer muujiyaan la sabra laku faa'iidoyo sida nicmadan nicmada hooba mayla erhey saraada geedhoon jidma jiifa soo jartay ogdaa nicmo hoob ilaahay kasii hoob ada ku faa'iidoysad waayid nasiib daruum sida hata ulmaada niili roogda geekadho muhaadarad jeediyaayeen dhiigaseen lan walbaradi ilan walanbarana jingaa jingmew unug hoobada iyaalkaadan tarbiyaysan weladun saaliinkuile nagday ma nagdaw may fadaane ini maalimiintii i waalidiintii oo ardaytan dhalli i ardayti nicmadan ku faa'iidoysanaan saasaa dardaarmaan ugu dambeyn mid ka mid ah guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ayaa faahfaahiyey muqararka loogu talagalay in lagu daraasayo xarunta maadada koowaad ee iskuulkeena lagu baran doono waa axaadiista nebiga sallallahu alaihi wasallam waxaa ilmaha la bari doonaa oo fasalka koowaadba ka bilaabanaya iyo labaad iyo wixii la mid ahaba towxiidka maadada labaad waa towxiidka maadada saddexaad waa shaygii qofka cibaadadiisana ku ansixi lahayd dadkan uu kula dhaqmi lahaa oo fiqiga la yidhaahdo mawaadda macadka lagu qaadanayo kow waxaa ka ah fasalka koowaad ka bilaaban ayadana luuqaddii carabiga oo ah luuqadda asalka luuqatulqur'aan luuqadda ahlujannah luuqadaasna waa lagu baran doonaa hadduu ilaah subxaana inoo qadaro fasalka koowaad ayadana waxaa ka bilaaban doono oo muxuu ahaa madrasada ama iskuulka lagu qaadan doonaa xisaabta alriyaadiyaad oo dee aad garanaysaan faa'iidada ee leedahay dhan walba u leedahay waxaa jira mawaad fasalka saddexaad ka bilaaban doono waxaa ka mid a maadada la yidhaaha taariikhda taariikhdeen waxay ka sheekaynaysaa laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam ambiyadii kale ka soo sheekayne nebi maxamed ee ka sheekayne ilaa hadday ku keenaysaa oo fasalba fasal ka korayo hadba canuga caqligiisa heerkuu dhan yahay fasalka saddexaad ayuu taariikhda nooga bilaabanayaa fasalka saddexaad waxaa kaloo ka bilaabanayo maadada soomaaliga oo qofka farta lagu barayo siduu soomaaliga u akhri lahaa u qori lahaa ugu hadli lahaa muxuu qoraal ahaanta uu kicin lahaa ayadana fasalka saddexaad ay ka bilaabanaysaa waxaa kaloo fasalka saddexaad ka bilaabanaya insha allah maadada juqraafiga iyo maadada culuumka labadaas maado fasalka saddexaad ay ayagana ka bilaabanayaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada boqol ayaa sare u qaaday furitaanka xarumo waxbarasho oo hoostaga maktabka kadib codsi isdabajoog ah oo ka yimid hoggaanka qabaa'ilka wilaayada ah iyo bulshada muslimka ah walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu